magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa kusoo badanaya jaamacadaha soo kordhiya kuliyadaha shaqada bulshada ama social work taasoo ku cusub magaalada islamarkaana danaynayaan ardayda intooda badan kuliyadan ayaa dadka barta waxa ay shaqooyin u raadsan karaan xafiisyada dowladda ee loogu adeego bulshada hay-adaha goobaha waxbarashada caafimaadka saldhigyada iyo maxkamadaha mustaf cabdirashiid cilmi maamulaha jaamacadda joobkey ee beledweyne oo iyaga ka mid a jaamacadaha soo kordhiya kuliyadan ayaa ka waramaya ahmiyadeeda jaacadda waxaan kusoo kordhinay kuliyad social work ah waa kuliyad aad iyo aada u fiican qofkana mataqaanaa maxay ahayd qofkii bartaane waxyaabo badan u suurogeli karto qofkii xooga saaraa wuxuu ku bara doonaa inuu la imaado saameyn togan amasane inuu samayn karo waxyaabo mataqaanaa maxayd saameyn leh inay kuliyaddu ay tahay kuliyad mujtamaca magaalada beledweyne ku dhaqan ee u baahneed kuliyadda inay leedahay skills fara badan ee mataqaanaa maxayd qofka bini aadanka oo rabo ayna tahay kuliyada hadda maantay waxyaabaha suuqala ka mid ah oo money jobs optionska ah waxaa keetay kuliyadda leedahay waxyaabihii adduunka yacni xirfadihii adduunka looga baahnaa oo dhan ay kulminaysaa kuliyadda waxaan soo kordhinay sanadkan waxayna ku bixi doontaa muddo saddex sano oo mataqaanaa ah academic yacni academic semesterska ah iyo sanad fareesh ah ee dowladda soo kordhisay oo marka la isku daro shantaas sano ah waxaan rajeynaa dhammaan in laga faa'iideysto bulshooyinka ku dhaqan magaalada beledweyne waxaa kale oo kuliyadda in qofka uu barto ku dhiirigelinaa waxay tahay inuu qofkii uu ka diyaari karo master kuliyada kaeto badan oo u furan waxaan leeyahay dhammaan ardada jecel inay ka mid noqdaan sanad dugsiyeedkan jaamacadda joobkii in yacni maantay aan kusoo kordhinay kuliyad oo grid opportunities leh amasena fursado waaweyn oo aada iyo aada u fara badan leh kuliyad aada iyo aada qiimo u leh kuliyad aan maantay soo xulnay macalimiintii dhigi lahaa kuliyadan ardayda barta waxa ay ka fursado badan yihiin xagga shaqada kuwa bartay kuliyadaha gaarka ah sida caafimaadka waxbarashada ganacsiga kombyuutarka maadaama iyaga ay meel gooni ah ku xiran tahay shaqadooda